galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan v o a washington ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay afar kalena ay ku dhaawacmeen weer loo adeegsado hoobiyaal oo lagu qaaday magaalada baydhabo habeenkii xalay mas-uuliyiinta ayaa sheegtay in weerarkaasi ay geysteen ururka al-shabaab warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh saqdii dhexe ee xalay ayay ahayd markii gantaalla nooca hoobiyayaasha loo yaqaano lagu soo tuuray xaafado ka tirsan magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadaha u dhow madaxtooyada iyo eeraboorka magaalada baydhabo ilaa hal qofood ayaa ku geeriyooday afar kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray kadib markii guri ay deganaayeen uu ku dhacay mid ka mid ah gantaalada magaalada baydhabo lagu soo tuuray qofka dhintay iyo afarta dhaawac uu soo gaaray waa hal qoys oo guri wada deganaa sheekh ibraahim sheekh maxamed oo ah aabbaha qoyska guriga uu hoobiyaha ku dhacay ayaa ii sheegay in gabadha dhimatay ay dhiganaysay iskuul fasalka sagaalaad agaasimo ku-xigeenka cisbitaalka magaalada baydhabo axmed ibraahim cali ciro ayaa isna sheegay afarta ruux ee dhaawac uu soo gaaray ee la keenay cisbitaalka in xaaladoodu ay soo hagaagayso
dhakhaatiirtan gurmidi shaqaala caafimaadka maamulka kullian gurmidi ilaahyamahadle dhaawac dooba dhaawac sahilingo hal qof dhimasho ah mid isbaaka naftale lishaani nafta kubadta maanan deerna ka dhamati dhib kale maanan deerna ilaahay mahadle dadkaas bali deeragna ilaahay maan kurageenanis ilaahay caafimaad siiyo xildhibaano ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa tagay cisbitaalka magaalada baydhabo iyagoona muujiyey inay ka xun yihiin dhibaatada ku dhacday qoyska gurigooda hoobiyaha uu ku dhacay waa kan xildhibaan siidow aadan abaadir oo arrintaasi ka hadlaya ummad masaakiina ku baaba'day kuwana ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen waxay sababsadeen gacan shaydaan intii dhimatay allah u naxariisto dhaawacan allaha caafiyo kooxda al-shabaab ayaan weli ka hadlin hoobiyayaasha habeennimadii xalay magaalada baydhabo ay ku weerareen waxayna kusoo beegmaysaa xilli baydhabo uu ka socdo shirka wasiirada arrimaha gudaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk kaasi oo looga hadlayo horumarinta maamulada gobolada dalka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo